qodobada aad ku maqli doontaan barnaamij sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sibinaar shalay ka furmay degmada baar dheere ee gobolka gado ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan ururada bulshada qaybaheeda kala duwan sida ururka dhalinyarada kan haweenka culimo udiinka oqoasha qaybaha kala duwan ee degmada baar dheere waxaan waraysi idinkaga haynaa haween kala duwan oo ka tirsan ururka haweenka ee degmada baar dheere oo ka mid tahay guddoomiyaha ururka degmada baar dheere marwe qureysho aadan sibinaar shalay ka furmay degmada baar dheere ee gobolka gado ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan ururada bulshada qaybaheeda kala duwan sida ururka dhalinyarada kan haweenka culimo udiinka oqoasha qaybaha kala duwan ee degmada baar dheere waxaan waraysi idinkaga haynaa haween kala duwan oo ka tirsan ururka haweenka ee degmada baar dheere oo ka mid tahay guddoomiyaha ururka degmada baar dheere marwe qureysho aadan cumar shirka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanaa magacayga sadexaan baastaye ibraahin xareed shirka aan maanta kasoo qaybgalay aad iyo aad baan ugu faraxsanaa
maxaad is leedahay deegaanku uu kusoo kordhin karaa shirkan wax fara badan aad iyo aad magaalada micnaha wax u qabanayo oo wax u taraayo maxaa ka mid ah dhanka biyaha maanta laga hadlayay ceelashaan maxaa la sheegay in la qodayo maxaad is leedahay deegaanka usoo kordhin karaan maxayse aad u malaynaysaa inay qaban karaan sida hadda niyadayda waxaan aaminsanahay waxyaalo fara badan cudurro fara badan in oo horey u jiray in micnaha hadda ay ka yaraan doonaan haddii biyaha iyaga ay noola keeno
aad baad mahadsantahay magacaago saddex bismillaah makaadan xasanaa la yidhaahdaa shirkan maanta waa ku mahadsan yihiin inta noo dhigtay iyo inta kasoo qayb gashay waxaan leeyahay biyaha sidii la sheegaya aan noola suubiyo baraagaha waa in la dhaqaa waa in daawooyin oo maxaanku dhahday haddii daawo noola heli karo waa in daawo loo keeno daawada haddii oo la diidana matooro muhiim ah oo biyaha dejiya ayaga iyo baraagyahooda waa ina noola sameeya
maxaad is leedahay marka wuu ka hortegi karaa cuduro iyo caafimaad darro deegaanka ka jirta ma is leedahay inuu ceelashan haddii la suurtogeliyo inay deegaanka ka yaraanayaan ama ay ka suulayaan waa ka qaybgali karayaan waa degi kartaa insha allah haddii wax walbaba looga tirigalo tirigalka ayay ku socdaan waxaa loo baahan yahay haddii matooraha la hagaajiyo haamaha badan la waxeeyo cudurka inuu yaraan kara waa dhici kartaa waxaan ku dhahday waa loo malaynaya
bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa dhaqan saalax deere xogxinta ururka haweenka horta waxaa la yidhi muhiimadda ugu horeyso nolosha biniaadanka waxay tahay biyaha haddii aan biyo la helin nolol ma jirto waay dadkaa waxay yidhahdaan nafta biyo nolosha caana haddii aysan nolosha haddii aysan biyaha jirin nolosha khatar baa ku imaanaysa marka shirka maanta la qabtay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mashruucaana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mashruuca faaya dhowrka weeye mashruucan waa mashruuc dhiirjoojin ah wallaahi labaatan iyo dhowr sanadii ugu dambeysay ee dowladda soomaaliya ay burburtay annaga maanaa arkin mashruuc biigelin maanaa arkin marka mashruucan biyaha lagu sifeynayo oo biyaha xoogga lagu saarayo aad baan usoo dhaweynaynaa waxaa kaloo nis foundation ka codsanaynaa iyo hay-adaha muhiimkaoo noo dhaqdhaqaaqa in ay noo sameeyaan riigag waaweyn ee biyaha noo filtarayn kara waayo annaga waxaan leenahay webiga webiga biyihiisina dadku waxay suseen inay yihiin wasaq weyba yihiinba marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha hay-adaha dawliga iyo hay-adaha maxalliga hay-adaha arrimaha ay quseyso in biyaha ay filtareeyaan riigag waaweyn la saaro si dadka ay u badbaadaan hay-adda hadda noo keentay mashruucana way ku mahadsantaha
dad meesha ka hadlay waxay sheegeen qaarkood inay ceelasha hadda biyaha ay ka cabno deegaanka oo biyaha ay ka cabaan ay wasaq xaafadihii inta magaaladii laga qaado in lagu shubayo ceelasha biyihiina ay qaadayaan matoorada tuubooyinkooda meelihii matoorada ay ka kacayeenna wasaqdii iyo maxaa qashinkii magaalada laga aruuriyey lagu shubayo maxaad ayaga ugu baaqaysaa dadka inta qashinka guryahooda inta ka qaado biyihii ay gurigooda kusoo noqonaya oo cabayeen ma ku shubayo wasaqda wallaahi dadkaas dad wax garade ma ahaan dhihi karaa aniga wixii hadda ka hore tegey weyba tegeen balse hadda wixii ka dambeeya dadkaas waxaan ka codsanaynaa inay ka foojignaadaan arrintaas in ay ka fogaadaan inaysan qashinka meesha ku shubin inaysan webiga wasaqaynin in maxaan ku dhahay qashinka qof kasteetaa hortiisa uu isaga gubo dambaskana uu carro ku rogo si maxaan ku dhahay nidaamka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo caafimaadka intaba ay u hagaagaan waayo faaya dhowrku ma wanaagsanaanaya haddii ay dhacdo maxaan ku dhahaye in qashinka meesha lagu shubo waaba lagu shubi jiray waxaan codsanaynaa in la joojiyo dadkaasna maxaan ku dhahay b attention ay suubiyaan oo ay ka taxadiraan haddii maxaan ku dhahay arrinta aysaas kusii socotana haddee nolosha waxay noqonaysaa mid khatar ah
haatanna maamo qoreysho oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada baar dheere iyo waxa ay ka qabto shirka
bismillaah waa mahadsan tahay horta run ahaantii shirka maanta la isugu yimid wuxuu ahaa shir muhiim ah waana shir aan sugaynay oo ahaa mashaariicdii noo socotay waayaha kanba qayb ka mid ah weeye qaybtaasoo ah qaybta biyaha run ahaantii qaybta biyuhu waa muhiim aad ayay muhiim u yihiin saaad ogtahay magaalada baardheere waxaa dhex maro webiga jubba webiga jubba ilaa etoobiya ka yimaadaa wax kastaa la socda ayaano dhan baa la socdaa wasaq baa lagu shubaa wax walbaa lagu sameeyaa marka annaguna tawakal tawakal baan isaga cabnaa ilaahay subxaana watacaala ahaa waa nagu badbaadiyey cudro badanna way iska jiraan ha ahaatee way fiican tahay dadaalku in la dadaalo way wanaagsan tahay oo waxyaalihii macnaha cudurro ama keenahaya ama dhib annaga noogu sugan in laga hortago aad bay u fiican tahay ha-adda nes foundation oo maanta keentay bajetka aan ka hadlaynay horta wax badan bay noo qabatay hay-addaasi waa hay-ad annaga runaantii qaali nagu ah waxyaalihii ay noo qabatay qaybta ka mid ahaydna maanta hadda annaga ushirinoo shirka u fadhinay waxaa waaye marka midna shan kambani baa ku taala baar dheere oo ceelal macnaha biyaha laga cabo shanta kambani afar waa webiga midna waa ceel waxaan aaminsanaha marka midda ceelka ah inuu yahay midka hadda ugu roon xagga caafimaad ahaan ayaday baan hadda maantaan isku afrinay oo shirka maanta aan soo gabagabaynay oo aan ka hadlaynay wuxuu ahaa ceelkaas in la maalgeliyo soolar la siiyo motoorka loo hagaajiyo kadib si looga helo biyo ku filan inta hadda cabaysa ama magaalada barkeeda kale kuwa kalena insha allahu iyana waa u imaan doontaa oo iyana waqtigeeda waa la gaari doonaa haddii allah awoodda la idmo waxyaalo badan baan macnaha anagu aan ka hadalnay maanta oo ku saabsan ceelasha in lasii fidiyo lasii macaaneeyo lasii hagaajiyo ayadana kolley afgarashada hadda waa isku afgaranayn laakiin way imaan doontaa insha allahu waxaan leeyahay horta anagu maanta waa isku afgarana ceelkaas motoorka saaran in maalgeliya waa isku afgarana waxaa kaloo ku jira meesha iyana runtii waxaa laga dhawaajiyay ceelal kale